shirkadda hormuud salaam foundation ayaa mashruuca saakulaynta afurinta bisha barakaysan ee ramadaan awgiis deeq gaarsiisa xabsiga dhexe iyo ururka naafada qaranka ee magaalada muqdisho deeqdan oo isugu jirtay timir iyo geel ayaa waxaa ka faa'iidaystay dadka ku jira xabsiga iyo ururka naafada qaranka cabdulaahi nuur cismaan guddoomiyaha shirkadda hormuud salaam foundation ayaa ka waramaya deeqdan maanta waxaan aan keennay shan boqol oo kartoon oo timir ah oo ka dhigan afar kun oo kiilo oo timir ah timirtaas oo maalintii hore aan la soconin alaabta aan keennay kadib dibudhac ku yimid imaatinkeedii dalka oo hadda imaatay waxaan maanta ku wareejinaynay waxaan maanta ku wareejinay xabsiga dhexe shan boqol oo kartoon oo timir ah oona ugu talagalnay maxaabiista inay mataqaanaa ay ku afuraan bishan barakaysan ee ramadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan uga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahadceliyey la garab taagan maxaabiista xabsiga aan ku jirto iyo dabcan dadweyne kale oo magaalada jooga kaalmada xagarla'aanta ma ahan isla bishaan marka ugu horreyso wax keenin maahan
ama mataqaanaa bahda hormuud group dowladda midna noola mid maaha waa ka duwan tahay waxay sanad kasta bisha ramadaan halkaasay noogu keentaa lacag hadda waxay noo keentay lacag waxay noo keentay shan kun oo dollar bay noo keentay lacagah waxay noo keentay timir bay noo keentay waxay noo keentay hal bay noo keentay oo inaanu ku cafurro waxaan ilaahay ka baryaynaa hormuuday allaha idiin gargaaro adduuniya aakhiro annagana wixii aan soo marnay iyo dhibka nagu yaalla iyo baahidan haysa ilaahay baan u sheeganaynaa wixii aadna siiseenna allaha noo barakeeyo ilahay idankiisa deeqdan la gaarsiiyey maxaabiistii ururka naafada qaranka ayaa wax badan ka bedeli doonto baahiyaha dhanka nolosha oo ay qabaan